musaabaqada way bannaan tahay waana sida faraha badan mudaabaqana way bannaan tahay oo mawsuufka in la waafajiyaana way bannaan tahay ee muxuu ahaa mamnuucna maaha wuxuuna yidhi musanifku marka in la mudaabaqeeyaa bannaan inaan la mudaabaqaynina way bannaan tahay ismiga haddii loo idaafeeyo macrifa marka la leeyahay waa marka tafdiil loo qastayo tafdiil loo qastaya wuxuu ujeedaa laba shay oo la kala fadilayo meesha marka ay yaallaan haddii tafdiilba aan loo qastaynin ama tafdiil waa loo qastiye tafdiil caame ayaa loo qastayaaye laba shay oo la kala fadilayo meesha ma yaallaan tafdiil caamoo shaygani sidiisaba waa iska fadli badan yahay haddii loo jeedo ama loo jeedo shaygani fadli buu leeyahay oo sifa mushabaha afcaalu tafdiilkii loo loola jeedo weligiiba mutaabaqaa waajiba markaas xataa xaaladii aan la idaafayninee mujaradka uu ahaa lafteeda markaa mutaabaqa waajibi marba haddii tafdiilba aan loo jeedin oo afcaalu tafdiil laysa calaa baabihi haddii lagu wado ama tafdiil waa loo jeedaaye tafdiil caam ee loo jeedo sida baytkii abunuwaas qadrigana uu ku xukmin jiray ee khata inuu yahay kaana suqraa wa kubraa min faqaaqiciha xasbaau durin calaa ardin min adahabi kaana wuxuu ka sheekaynaya khamra kaana suqraa wa kubraa suqraa waa afcaalu tafdiiloo la ta'niisiyey aliyo idaafana midna ma wate waa mujarad wuxuu u mudaabaqaynayaa mawsuufka tafdiil caame ayuu u jeedaa kaana suqraateeda yaryar iyo o kubraateeda waaweyn oo min faqaaqic ahaa boodboodkeeda ah khabrada marka weelka lagu shubo waxaa ka duulduulayo xasbaau durin quruura waxaad moodaa xasbaau durin jawhar quruurixi calaa ardin arda dul saaran oo min adahabi dahab yani bahash khamradii hoose waa guduudan tanna markay soo booday waa caddahay sidaasu ujeedaa kaana suqra wa kubra tafdiil came ayuu u jeedaa ama sifa mushabaha ayuu u jeedaa sidaa ayaana mudaabaqada uu u sameeyey wayna bannaan tahay arrintaa waka wa tilgu alibqun boqolkii lixaadaa ka bilowdaa shan boqol ayaa soo dhammaatay wa tilgu al wataalii al alkan ku xigaa ibqun mutaabiqun mid waafaqaya wey wamaa kii udiifa la idaafeeyey limacrifatin macrifo loo idaafeeyey duu wajhayni laba wej mid u saaxiibe wey can dii macrifatin marwiyan xaaluu yahay mid laga wariye can dii macrifatin garasho mid u saaxiibe laga wariye haadaa xukumka marka uu sidaa yahay idaa waktigii weeyaana wayta adniyooto macnaa min mid laga fadli badan yahay macnihii markaa adniyaysan tahay ayuu u jeedaa wain lam tanwi mafduulba haddaadan niyaysnin fa huwa afcalu tafdiil ibqu maa mutaabiqu maa shay mid waafaqaya weeyaan qurinaa afcaalu tafdiil lala xidhiiriyey bihi maaga ina aladii sabaka samaa banaa lanaa beytan dacaa'imuhu acazu waatwalu ayaa beytu shaacira ina aladii macbuudkii samaka kor yeelay asamaa samada kor yeelay banaa lanaa wuxuu noo dhisay beytan guri dacaa'imuhu tiirarkiisa acazu ay waawen yihiinoo wa atwalu ay dhaadheer yihiin acaz ya atwal sifa mushabuhu oo la jeedaaye afcaalu tafdiil laysa calaa baabihi weeyaan wain takun bitilwi min mustafhiman falahumaa kun abada muqadiman ka mili miman anta khayru waladaa ikhbaarin i taqdiimu nasran warada wain takun haddii aad tahay nin yahowni mustafhiman mid istifhaam ku dawdayaa bitilwi min bitaalii min mid min midka ku xiga fa kun ahow muqadiman mid horumarinaya lahumaa labadooda abadan weliga wadalika ka mili miman anta miman axadkeebaad anta adiga khayrun ka fiican tahay waladaa ikhbaarin wa taqdiimu horumarinta warada wuu soo arooray nasran qaliilnimuu ku soo arooray ladaa ikhbaarin khabar agtii ayuuna soo arooray halkanna wuxuu ka hadlayaa minta mafduulka jaraysa afcaalu tafdiilka inay ka dambaysaa la yaqaana ilaa afcaalu tafdiilka bay ku tacalluqiya waayahay in la soo hormariyaama bannaan tahay oo afcaalu tafdiilka laga soo hormariyo zaydun afdalu min camrin min camrintaa in afdalka laga hormariyaaba bannaan tahay labaad u kala qaadi minta waxa ay jari inuu noqdo shay sadrulkalaam le iyo inuusan noqonin ismi sadrulkalaam le haddii ay minta jarto waa ismulistifaame in la soo hormariyaa laazimba weeyaan waa afcaalu tafdiilkii dib loo dhigo mintii iyo ismigii ay jaraysana lasoo hormariyo anta mimana khayrun weeyaan anta adigu miman axadkeebaad khayrun ka wanaagsantao ka khayr badan tahay oo manta istifaamiye maadaama ay tahay in la soo hormariyaa laazim wey istifaam hadduu hadduusan meesha oolin oo minta ismiga ay jari usan ahayn ismi sadrulkalaam leh in la soo hormariyaa musanifka wuxuu yidhaha qaliilnimay ku bannaan tahay qolaa tawasucnimo u bannaynaya qolana way diidayaanoo lama hormarin kale ay leeyihiin wakaa sideedana waxaa jira ismiga sadurulkalaamka leh sida ismulistifhaamka oo kale wax ka hormaray inuu ku camalfalaa ma bannaana ilaa fii mawdicayn laba meel ayaa la ogol yahay shay ka hormaray shay sadrul ismi sadrulkalaam leh inuu ka hormaro inuu ku camalfalo labadaa mawdic waxa weeyaan xarfuljar haddii uu ka hormaro oo minman anta manta waa ismulistifhaam caamilkeedana waa ka horreeyaayo waa minta ilaa mintaa jaraysaay mutacallaqii lagu tacalluqi lahaa unbay ka hormari mooye manta waxaa jerayay mintaa ayaa horreeya oo jeri haysaa manta tan labaad waxa weeyaan mudaafu ilayhinimo in lagu jero oo mudaaf in laga hormariyo mudaafkoo jeraya laga hormariyo mudaafu ilayhinimo lagu jaraana wulaama man akramta in la yidhaahdaa way bannaan tahay waka labadaa mawdic ayaa la ogol yahay ismi sadrulkalaam leh caamilkii inuu ka hormaro wain takun haddii aa tahay mustafhiman mid ku istifhaam dalbayo bitilwi min bitaaliimin min waxaa ku xigaa haddaad ku istifhaam dalbi falahumaa fakun ahow muqadiman mid horumarinaya lahumaa minti iyo taaligiiba mustafhamka ahaa labadaba horumari abadan weliga wadaalika ka mili minman anta kaafka iyo miliga midubaa zaa'ida kaafta iyo zaa'id laga dhigaa fiican kamili minman anta minman axadkeebaad anta adiga khayrun ka wanaagsan tahay mithaalka musanifka waxoogaabaa la bushinaya afcalu tafdiilka oo keliya inuu kasoo hormariyaa la doonayo oo anta minman khayrun uu yidhaahdo afcalu tafdiilkii maca mubtadihii ka horreeyay uu kasii hormariyey minta wixii ay jaraysay taasina ma aha waxaa laga hadlayey waxaa la doonaya afcalu tafdiilka oo keliya inuu ka hormariyo oo khayrka ah oo khayr afcalaba kuwa uusan imaanin sidee afcalu tafdiil u yahay lafdiga khayrun iyo lafdiga sharun akhyar iyo ashrar buu asalkooda ahaa oo hamsadii baa laga xadfay waxaana loo xadfay isticmaalka oo ku fara batay wagaaliban agnaahumu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar kaafiyadu ibnu maaliga ku yidhaahdaa ka mili minman axadkeebaad anta adiga khayrun ka khayr badan tahay waladaa ikhbaarin wa taqdiimu horumarinta warada wuu soo arooray ladaa ikhbaarin khabar agtii ayuu soo arooray istifhaam hadduusan meesha joogin buu u jeedaa nasran wuruudan soo aroor nasran ee yar ayuu soo arooray idaa saayarat asmaa'u yawman daciinatan fa asmaa'u min tilka daciinati amlaxu waxyaabahaas ayaa ka mid a idaa saayarat asmaa'u gabadha asma la yidhahda haddii ay la fahantanto yawman maalin daciinatan gabar kale fa asmaa'u asma ayaa amlaxu ka wanaagsan min tilka daciinati min tilka daciinati inuu soo hormariye weeyaan maxalu shaahidka oo gabaygaa dhexdii ayuu ku soo hormariyey istifhaamna ma ahayn ashcaar badan ayaana la mid a wakaad walaa cayba fiiha hayra ana sariicahaa quduuxun anlaa hay shaya minhuna aksaru haween buu tilmaamaya walaa walaa cayba fiiha haweenkaa wax ceebee kuwa sugna hayra ana sariicahaa socodkooda quduufun luga isku dhodhoweyna meel ma gaarayaan waanlaa shaya shayna aksaru minhu wax ka wahsi badanna lama arko waanlaa shaya minhuna mintii mafduulka jaraysa ayuu ka soo hormariyey mana badna sidaa warafcuhu daahira nasru wamataca qaba ficla fakaiira habata kalan taraa fi nnaasi min rafiiqin wlaa bihi lfadlu min asidiiq warafcuhu afcalu tafdiil rafcintii adaahira daahir u rafciya nasrun mid yar weeye wamataa waktigii caaqaba afcalu tafdiilu la cirbiyo ficlan ficli fahabata rafcaha waa sugnaaday kaiiran si badan ayuu u sugnaaday wadaalika kalan taraa arki maysid fi naasi kalan taraa ogaan maysid fi naasi dadka dhexdii ku ogaan maysid min rafiiqin wax saaxiba rafiiqa oo owlaa uu ku habboon yahay bihi rafiiqa alfadlu fadli uu ku habboon yahay min asidiiqi inuu kaga habboon yahay halkanina wuxuu ka hadlayaa afcalu tafdiil wuxuu u camalfalayaa sida ficligii mafcuulu bihi ma nasbiyo laakiin faacil buu rafciyaa daraf iyo jaari iyo majruur iyo tamyiiz iyo waxyaabahaana wuu ku camalfali karaya iyo xaalo iyo dhammaan waa ku camalfalaya mutacallaqaatu lficli mafcuulu bihi waxaan ahayn waayahay afcaalu tafdiil faacilka uu rafcinayaa daahir inuu noqdaama bannaan tahay luqa daciifoo siiba weyhi uu soo sheegay ayaa wuxuu ku sheegay inay ku rafciyaan afcaalu tafdiil mutlaqan daahir weligiiba ay ku rafcinayaan oo marartu bizaydin birajulin marartu birajulin afdala minka abuuhu afdala afcaalu tafdiil weeyaan abuuhuna faacilnimay ugu rafciyaan siiba weyhi ayaa luqadaa soo sheegay waa luqa daciifa sida raajixi afcaalu tafdiil wuxuu rafciyaa faacil mustatir waajib istitaara faacil mustatira qarintiisana ay waajib tahay oo mawaadicdii waajibnimo loo qarin jiray faacilka ayuu ka mid yahay alla ilaha hal mawdic baa la ogol yahay faacil daahira inuu rafciyo mawdicaana samaac buu ku yahay mawdica waxa weeyaan afcaalu tafdiilka meesha u yaallaa ficli haddii uu dhici karo macnaha afcaalu tafdiilka gudanayo faacil daahir ayuu rafcinayaa marka mawdicaana waxa weeyaan afcaalu tafdiilka nafyi ama shibhigii waa in laga hormariya waa laazim maw sifana waa inuu yahay oo mawsuuf waa inuu ka horeeya waxaa la kala fadilayaana shay ajnabi ah nafti waa in la kala fadilayo shay afcaalu tafdiilka ajnabi ka ah waa in nafti un la kala fadilayo biictibaaraynina loo kala fadilayo oo shaygani markuu sidaa yahay ayuu ka fiican yahay marka uu sidaa yahay mas'aladaana naxwiyiinta mas'alatulquxli bay u yaqaanaan miaalkii labaqbay ugu horreeyey ayaa quxli ku soo arooray indhakuul wuxuuna ahaa miaalka maa ra'aytu rajulan axsana fii caynihi alquxlu minhu fii cayni zaydin maa ra'aytu ma aanan arag rajulan nin rajulka oo axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa xaal uu ku sugan yahay alquxlu indhakuul uu wanaag badan yahay minhu indhakuulle uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydi zayd ishii xaal uu ku sugan yahay afcaalu tafdiilka axsan weeyaane nafyi baa ka horeeya mada naafiyada waana sifo oo mawsuuf baa ka horeeya oo rajula rajulanta ah waxaa la kala fadilayaana afcaalu tafdiilka waa shay ajnabi ka aho waxa weeyaan kuxli oo indhakuulla axsankana ajnabi buu ka yahay waayahay afcaalu tafdiilka shayga ajnabiga la kala fadilayo biictibaarayna ayaa lagu kala fadili indhakuul unbaa la kala fadili indhakuulka weelka ku jiraa la kala fadili keligii biictibaarayni baa loo kala fadili oo indhakuulka isha zayd marka uu saaran yahay iyo indhaha kale marka uu saaran yahay isha zayd markuu saaran yahay ka wanaagsan yahay oo ka qurux badan yahay macnaha ayuu faa'iidaynayaa misaalka musanifka ka mid a lan taraa fi nnaasi min rafiiqin wlaa bihi alfadlu min asidiq alfadlu baa la kala fadili fadli oo keli ayaa la kala fadili waxaana lagu kala fadili biictibaarayni oo fadliga sidiiq marka uu ku sugan yahay iyo marka heyr uu ku sugan yahay marka sidiiq uu ku sugan yahay ayuu ka owlaya owlanimo badan yahay uu wanaag badan yahay macnaha ayuu faa'iideeyey afcalu tafdiilkana owlaa weeyaan min rafiiqinta ayuu nacti ka yahay nafyi baana kasii horeeya lanta weeyaane warafcuhu afcaalu tafdiil rafcintii adaahira daahiru rafciya nazrun qaliil weeyaano waa yar yahay wa mataa waktiga caaqaba afcaalu tafdiilka uu la cirbin karaado ficlan ficli oo meesha u yaallaa ficli dhici kara fa kaiira macna ficli buu gudanayaa fa kaiira fahabata fa habata rafcihii wuu sugnaaday kaiiran si badan ayuu u sugnaaday daahir inuu rafciyo wadaalika kalan taraa arki maysid fi naasi dadka dhexdii ku arki maysid min rafiiqin wax saaxiib ah rafiiqa oo owlaa uu habbooni badan yahay bihi xaal uu rafiiqa ku sugan yahay alfadlu fadli uu habbooni badan yahay min asidiiqi sidiiqna uu ka habbooni badan yahay maxalu shaahidka waxa weeyaan owlaa u afcaalu tafdiila alfadluna daahirka ayuu rafciyey fadliga unbaana la kala fadilayaayo marka sidiiq uu ku sugan yahay la fadili waxaana laga fadilayaa marka keyr uu ku sugan yahay oo dadka kale uu ku sugan yahay wakaad marartu calaa waadi sibaaci walaa araa ka waadi sibaaci xiina yadlimu waadiyan aqala bihi rakbun atowhu ta'iyatan wa akhwafa ilaa maa waqa llaahu saariyana baytu shaacir weeyaan oo kanuu la mid yahay marartu calaa waadi sibac waadigii waadu sabaac loo yaqaanay ayaan soo maray walaa araa ma aanan arag ka waadi sibaaci xaal uu la mid yahay xiina yadlimu marka u mugdiyoobo waadiyan waadi maba aanan arag waadiga oo aqalla uu yaraan badan yahay aqalla bihi xaal uu waadigaa ku sugan yahay alrakbu jameecad uu yaraan badan yahay ta'iyatan xagga kaadsiinaha aqalla bihi rakbun atowhu yimid waadiga yimid ta'iyatan xagga kaadsiinaha uu yaraan badan yahay wa akhwafa uu ka cabsi badan yahay ilaa maa waqa llaahu kii ilaah u ilaaliyo mooye saariyan xal uu guraynayo maxalu shaahidkana waxa weeyaan aqlada waxay rafcini alrakbuda daahirka a wallahu aclam sal allahu ala nabi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
يتبع في الإعراب الأصبع الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق وليعضى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كورما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا ونعت بمشتق كصعب وغريب وشبهه كذا وذي والمنتصب ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت خبرا هنا هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزم الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعمل أتبع بغير استثناء النعت هذا محله ومبحثه يطبع وحراعي في الإعراب إعراب لحدي الأسماء أسماء وحراعي أسماء ذي الأولى هري نعت وتوكيد وعطف وبدل يا راعي إيه هل كان وحو كان بالله يا مصنف كالطوابع وحلي هذا طوابع وحلي هذا معمولات إعراب أسن تابلين إلا على طريق التبعية وحيوان لو عمل فلي ومعمولة ومرفوع ومنصوبة ومجرورة ومجزوم isla halkaa wax caamil oo taaban karaa lama arko oo ku camal fali karaa ilaa calaa ariiqi tabciye inuu u taabto mooyaane oo geyrkii uu u soo maro tawaabicdaasi shan qayb ayay u qaybsamayaan shantaa qayb waxaa weeyaan nacti tawkiid bayaan nasaq iyo bedel shantaa ayay u qaybsamayaan tawkiidka haddii la kala qaybiyo lix buu usii qaybsamaya lix bay isla noqonayaan oo tawkiidkaa laba qayb u qaybsamaayo tawkiid lafdiga iyo tawkiid macnawi ayuu u qaybsamaa lix bay markaa wada ayay isla noqonayaan waxyaabahaas ayaa tawaabici la yidhaahdaa nactiga ayuu u soo hormariyey musanifka ee waxaa la yidhaahdana wuu sharxi doonaa sababkana waxa weeyaan mancuudka ama kan la nactiyaynaya ayuu sifaynayaa sifaynta uu sifaynaya darteeda ayuu ugu soo hormariyey tawaabicda oo dhan haddii meel ay isugu yimaadaanna waxaa asala nactiga in loo hormariyo tawkiidkana lagu xijisiiyo xafulbayaan lagu xijisiiyo ee nasaq lagu xijisiiyo bedelna loo dambaysiiyo ina tawaabica in jaءat biajmacihaa warunta taxwiimina tartiibi maa nuqila fancat fancat waakid wabayin fancat waakid wabayin adigu gabay baa lagu jamcin jiray sida loo kala hormarinaya waan iska halmaa yatabacu waxaa raacayaa fi licraabi icraabka dhexdii waxaa ka raaci alasmaa asmaadii alwala ee horraysay nactu nacti ayaa raaci iyo wa tawkiidun iyo wa cadfun cadafkaa laba qayb u qaybsamaya cadfulbayaan iyo cadfunasr iyo wa badalun badel ayaa raacaya fanactu taabicun fanactu nactiga taabicun taabic weeye taabica oo mutimun dhammaystiraya maa wixii sabaqa horreeye ayuu dhammaystiri biwasmihi bibayaani wasmihi calaamo uu leeyahay caddaynteeda ayuu ku dhammaystiri oo wasmi maa ow bayaani wasmi maa shay calaamadii caddayntii ictalaqa maaga xidhan bihii mancuudka ku xidhan yacnii wuxuu leeyahay nacti ayuu bilaabay tilmaamtii nactigu horta waa taabic tawaabicdoo idil ayaa soo wada geli taabicaasi wuxuu taamyeelayuu dhammaystirayaa matbuucii matbuuca ayuu dhammaystiraya sida uu dhammaystirayana waxa weeyaan matbuuca sifa uu leeyahay calaamad matbuuca uu leeyahay ayuu caddaynaya ama calaamad matbuuca shay ku xidhan uu leeyahay ayuu caddaynaya macnaha nactiga labadiisii qayb buu ishaarayaa ee garo oo nactiga wuxuu u qaybsamaa xaqiiqi iyo sababi xaqiiqi waxaa la yidhaahdaa nactiga sifada ama calaamadda uu caddaynayo mancuudka haddii uu iska leeyahay nactiga waxaa la yidhaahdaa xaqiiqi waxaana lagu gartaa nactigu wuxuu rafcinayaa damiir u noqonaya mancuudka mar hadduu damiir mancuudka u noqonaya rafciyo nactigaa xaqiiqi baa la yidhaahdaa calaamada uu caddaynayana mancuudka ayaa iskale ka labaadna waxa weeyaan nacti sababi la yidhaahdo sababiga calaamada uu caddaynaya mancuudka iskama lehee mancuudka shay ku xidhan ayaa iskale waxaana lagu garanayaa nactiga wuxuu rafcinayaa ismi daahir oo damiir loo idaafeeyey damiirkaana mancuudka loo celinayo ismi daahir ayuu rafcinayaa ismiga daahirka ayaa waxaa loo idaafayni damiir damiirkaana mancuudku u noqoni maya damiir baariz oo munfasil ayuu rafcini labadaa jeerna ee nactiguu sababiyaa la yidhaahdaa axkaam bayna kala leeyihiinoo wuu soo wadaa musanif mihaalkana wuxuu noqonayaa zaydun alqaa'imu iyo zaydun alqaa'imu abuuhu zaydun alqaa'imu marka la yidhaahdo qiyaamka waxaa sameeyey iyo istaagga waa zayd oo qaa'im lafdigani calaamada uu caddaynaya waa istaaggee waxaa iska le zaydkii hore mancuudka ahaa nactigaa xaqiiqi baa la yidhaahdaa damiir zayd u noqonaya ayuuna faacilnimo u qaadanaya zaydun alqaa'imu abuuhu haddii la yidhaahdo alqaa'imu qiyaamka waxaa sameeye zayd ma ahee zayd aabihii ayaa sameeyey oo zayd ma ahaa qiyaamka waxaa sameeyey aabbaha zayd ayaa sameeyey istaaga aabbaha zayd iyo zaydna damiirka isku xirayaa loo idaafeeyey qaa'imkana wuxuu rafcinayaa iyo faacilnimo wuu qaadanayaa abuuhuda daahirka ah kaana sababi baa la yidhaahdaa waka fanactu nactiga taabicun taabic weeyaan taabica oo mutimun dhammaystirayo maa wixii buu dhammaystiri sabaqa horreeye mancuudka weeye biwasmihi bibayaani wasmihi mancuudka calaamad uu leeyahay caddaynteedu ku dhammaystiri waa xaqiiqigiiye oo wasmi maa oo bayaani wasmi maa shay calaamadii caddayntii ayuu ku dhammaystiri ictalaqa shayga xidhan bihi mancuudka ku xidhan shay mancuudka ku xidhan calaamad uu leeyahay caddaynteedu ku dhammaystiri waa sababigii kaana وليعضى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كربا وليعضى هل سيو في التعريف معرفة النمضة إيا والتنكير نكر النمضة دحر إذا هل سيو ما وحي لما شيء سبنا ذي تلا نعتقوها عيو وذلك كمرور مرويان بقوم قوم قوم كأو كرماء شرف إيو كرامة يعني وحليه إيه nactiga iyo mancuudkiisa waxay iska raacayaan labadiisa qaybo marka la isku daro nactigii xaqiiqiga ahaa iyo kii sababiga ahaa isku wada dar nactiga iyo mancuudkiisa waxay iska raacayaan oo nactiga mancuudkii wuxuu ka raacayaa shan shay shantaa shay nacti mancuudkii inuu ku garabmaraana lama ogola shantaa shayna waxa weeyaan saddexda awjuhulicraab waa arrinta loo baabaystayba eh rafca iyo nasba iyo khafda iskuma dabamari karayaan nacti iyo mancuud waxaa kaloo yan isku dabamari karin tacriif iyo tankiir macrifanimo iyo nakiranimona iskuma garabmari karayaan shantaa shay nactigu sababi ha noqdo ama xaqiiqi ha noqdo farqi male nactiga iyo mancuudka waa inay iska waafaqaan oo nactiga mancuudkii shantaa arrimood waa inuu ka waafaqaa shantaana mancuudka hal mar kuwa kuma wada sugnaanaysa shantaa laba ka mid unbaa ku sugan laazim labadaasuu raacaya oo saddexda awjuhulicraab mid unbaa ku sugan macrifanimo iyo nakiranimona mid unbaa ku sugan haddaba waxa ku sugan ayuu ka raacaya nactiguu sababi ha ahaado ama xaqiiqi midkuu doona ha noqdo kadib arrimo kaleo isku khilaafayaan ayuu soo wadaa musanif walyucdaa ha la siiyo fi tacriifi macrifanimada iyo wa tankiiri nakiranimada ha laga siiyo maa wixii istaqara u sugnaaday lima shaygii talaa nactiga uu raacayo nactiga waxa uu raacayo mancuudka weeyaane mancuudka wixii u sugnaaya macrifanimada iyo nakiranimada ahaa ha la siiyo nactigana wadaalika kamruur biqowmin qolo marniyahow qolada oo kurabaa'a sharaf leh biqowmin saddex awjuhulicraab icraab wuxuu haystaa raf khafduu haystaa macrifanimo iyo nakiranimona nakiranimuu haystaa kuramaana saddexdii wej iyo labadii wej ayuu ka raacaya waa khafdisan yahay oo calaamatulkhafdadiisa fadxa alifta litakfiif loo waxaan u wadaa naqmiga dartii loo xadfay fadxa saaran wamaa laa yansarifu alifu ta'niis ayaa ku sugan oo maa laa yansarif ka dhigtay fadxadaasi ayuu ku khafdisan yahay nakirana weeyaan sida qawminba nakira ay u tahay waka wahuwa lada tawxiidi watadkiiri aw siwaahumaa kalficli fakfumaa qafow wahuwa nactiga lada tawxiidi kalficli ficli ayuu la mid yahay lada tawxiidi ifraadinta iyo wa tadkiiri mudakaraynta ow siwaahumaa labadaa waxa ka soo haray agtooda ayuu kula mid yahay ee faqfu raacniyahu limaa wixii qafow naxwiyiinta ay raaceen raac yacni wuxuu leeyahay nactigii iyo mancuudkii shan arrimood iskuma garamari karayaan waa annagii soo arag shantaa arrimood saddexda awjuhul iclaab macrifanimo iyo nakiranimo ay ahaayeen shan arrimood oo shantaa arrimood oo hore aan ahaynee shan arrimood oo kale ah nactiga iyo mancuudka marna way iska waafaqayaanoo inay iswaafaqaan ayaa laazima marna inay isgarab maraan ayaa laazima maya marna ha iskama waafaqayaan sidaana waxay qaybtaa ku imaanaysaa nactiga qaybtiisii ahayd xaqiiqi iyo sababi oo nactigu haddii uu xaqiiqi yahay waa hadduu rafcinayo damiir mawsuufka uu noqonayo haddii uu rafcinayo nactiga shantii horuu waafaqay macaeda shan kale inuu ka waafaqo mancuudka ayaa laazima shantaa dambe waxa weeyaan mufradnimada iyo tasniyanimada iyo jamacnimada saddexdaa inuu ka waafaqa waa laazim mu'anasnimada iyo mudakernimada labadaana inuu ka waafaqaa waa laazim shan weeye nactiga haddii uu xaqiiqi yahay shantii horuu ka waafaqay maceeda shan kale inuu ka waafaqo nactiga mancuudkiisa laazima waa hadduu xaqiiqi yahay shantaa dambuu ka waafaqayaa waxa weeyaan mufradnimo tasniyanimo jamacnimo mudakernimo mu'anasnimo shantaana inuu ka waafaqaa laazima haddaba shantaasi mancuudka hal mar kuma wada sugnee shantaa laba ka midunbaa ku sugan haddana oo mufradnimo iyo tasniyanimo iyo jamacnimo midunbaa ku sugan oo mancuudka mufrad iyo tasniya iyo jamc hal mar inuu wada yahay wax dhici kara maaha midunbaa ku sugan mufradnimo iyo tasniyanimo iyo jamacnimo hal arrin ayaa ku sugan tadkiir iyo ta'niisna midunbaa kaga sugan ama waa mudaker mancuudka ama waa mu'anas shantaa labadaa shantaa ka midena waa ka raacaya waxaa u taam noqoni markaa nactiga mancuudkiisa inuu ka raaco afar toban ka mid ah toban arrimood afar shay oo toban arrimood ka mida ayuu ka raacaya shantii hore iyo shantan dambe weeyaane oo shantii horena labuu ka raacay shantan dambena labuu ka raacay nactiga haddii uu sababi yahay waa hadduu rafcinayo ismi daahir oo damiirka mawsuufka loo idaafayey ama damiir baarizoon mancuudka u noqonaynin ayuu rafciyey marba nactiga haddii uu sababi yahay shantan dambe kama raacayo mancuudkii mufradnimo iyo tasniyanimo iyo jamacnimo mufradnimoabaa loo laazimi cidnaba kaga dayan maayo oo nactigu mufrad buu iska ahaan waxaa yimid mu'anasnimo iyo mudakernima mancuudkiisa kagama dayanaye marfuuciisu kaga dayanay kan uu rafcinaye faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimada uu rafcinayo ayuu mu'anasnimada iyo mudakernimadana kaga dayanay misaalkuna wuxuu noqonayaa qaama rijaalu alqaa'imu abuuhum ama alqaa'imatu ummuhum alrijaalu waa mancuudkii jamac weeyaan waana macrifa waana mudaker alqaa'imatu nactigu waa mufrad mufradnimo iyo tasniyannimo iyo jamacnimo mancuudka jamacnimu haystay nactigana mufradnimaa loo laazimay lama jamcinayo lamana tasniyaynayo alrijaalu mudakernimo iyo mu'anasnimo mudakernimu haystay alqaa'imatu waa la ta'niisiyey waxaa loo ta'niisini ummuda uu rafcinayo oo faacilnimada u qaadanaya la raacinaya uu kaga dayani ta'niiska alqaa'imatu akhrijnaa rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati adaalimi ahluha alqaryati waa mu'anas waa mancuudki addaalimina waa mudaker waxaa loo tadkiiriye ahluda faacilnimada uu u rafcinaya ayuu kaga dayanaya mudakernimade mancuudkiisa kagama dayanayo shantaa dambena sidaa ayuusan u raacaynin nactiga haddii uu sababi yahay musanifka wuxuu yidhi wahuwa lada tawxiidi watadkiiri aw siwaahumaa mudakernimo iyo mufradnimo iyo labadaasi wixii keyr u ah oo mufradnimo waxaa keyr u ah tasniyanimo iyo jamcnimo mudakernimona waxaa keyr u noqonayaa mu'anasnimo kalficli nactigu ficli buu lamid noqonaya oo meesha uu nactiga yaallaa ficli haddii la dhigo sidii la yeeli jira unbaa la yeeli ficli sidee la yeeli jira tasniyanimo iyo jamacnimo ficli kuma banaana oo ficli baa la jamcinaya ama la tasniyeynaya wax jira maahan tasniyanimada iyo jamacnimadu ismigay khaas ku tahay ee ficli lama tasniyayo lamana jamciyo nactigana sidoo kale weeyaanoo mancuudkiisa jamac ha noqdo marfuuciisa jamac ha noqdo farqi male isagu ifraadinimaa loo laazimay sida ficliga meesha u yaallo nactiga ficli haddii uu yaallo ficligani waxaa ka horeeya dan kama uusan lahaadeena waxa uu rafcinayo ayuu mudakarnimada iyo mu'anasnimada kaga dayanaya oo taa u taaniis ficliga in la gelaya waxaa keenaya marfuuciisa hadduu mu'anas yahay in laga daayaana waxaa keenaya marfuuca haddii uu mudakar yahay haddaba nactigani marfuuciisu kaga dayanayaa mu'anasnimada iyo mudakarnimada ee mancuudka kagama dayanaya sida ayuu ujeedaa
wahuwa nactigii kalficli ficli buu la mid yahay lada tawxiidi mufradnimada iyo wa tadkiiri mudakarnimada ow simaahu siwaahumaa labadaa waxaa ka soo haray agtooda ee faqfuraac maa wixii qafow naxwiyiinta ay raaceen raac wancas bimushtaqin ka sacbin wadarib washibhihi kadaa wadii walmuntasib wancad ku nactiye bimushtaqin mushtaq nacti ka dhig ka sacbin iyo wadaribin iyo washibhihi ee mushtaq wixii shabahaana nacti ka dhig kadaa iyo wadii iyo walmuntasibi weeyaane nacti waxaa noqonayaa buu leeyahay musanifka maadaama sifo mawsuufka uu leeyahay uu caddaynayo wasfi waa inuu noqdaaye ismi faacil iyo ismi mafcuul amhilatu mubaalaqa iyo sifa mushabbaha waxyaabaha waa inuu noqdaa ama wasfi shay lagu awili karaa waa in uu yahay waxyaabaha wasfiga lagu awili karaa waxa weeyaan ismulishaaraha ismiga mawsuul diida bimacnaha saaxibka ah ismiga yaa u nisbada la geliyey waxyaabahaasoo idil waxaa lagu awili karayaa mushtaq marba mushtaq haddii lagu awili karo nacti wuu noqon karaya ismigii sidiisa wasfi u ahaana nacti wuu noqon karayaa sidaa ayuu u jeedaa ismi jaamid ah dariba ismigeedii faaciloo faciile weeyaan sida farixa oo kale fariixun ayuu ku yimid sidoo kale daribun ficliga maadigiisii ay sidiisu wasfiga u yimid daribna waxaa la yidhahdaa ninka wuxuu doona isaga hadlo xishoonin wadaribinkii afdheeroobay weeyaan iyo wa shibhihii mushtaq wixii shabbahna ku nactiye kadaa oo ismulishaara ah wadi oo bimacnaa saaxiba walmuntasibi kii nisboomaya yaa u nisbo loo dambaysiinayay qurashiyun iyo shaaficiyun iyo wixii la mid ah wanacatu bijumlatin munakaran faucطiyat maa ucطiyatu khabara wamnac hunaa iqaaca dati طalabi wain aatad falqawla admirtu sibi wanacatu way nactiyeeyeen bijumlatin jumlay ku nactiyeeyeen munakaran ismi la nakireey faucطiyat jumladii waxaa la siiye maa wixii ucطiyat la siiye humaaga khabaran xalay khabar tahay wamnac diid hunaa halkani waxaa diidaa iqaaca daati alabi alabidu saaxiib ee dhicitaankeeda wain aatad haddii ay timaadana faadmir ilqawla qool idmaartu sib xaqadaasibi yacni wuxuu leeyahay jumlo inay nacti noqotaa waa dhici kar oo meeshuu nactiga dhici jiray jumlo inay dhacdo sida xaalada mawdiceedaba jumlo ay u dhacayso jumladaasi xaalo ay u noqon jirtay oo mawdicaal xaali tajiibu jumla ka jaaa zaydu wahwana werixla sidoo kale nactiga meeshii jumlo inay dhacdaa suuroobi kartaa jumladaa ficliye iyo ismiye midkay doontaa ha noqoto farqi male shibhuljumlo inuu dhacaana waa suuroobi karaa musanifka muuse sheegin jumlada nacti marka ay noqonayso saddex shardi baa loo shardinaya saddexdaba matnigay saaran yihiin shardiga hore waxa weeyaan jumlada nactiga ah ismiga mancuudka u ahaa ay nactiga ka tahay lagu nactiyaynayo nakira waa inuu yahay shardi ismi macrifaa jumlo nacti kama noqon karto shardi wey shardiga labaad jumlada khabar marka ay dhacdo wixii loo shardinayay in ay wadato waa inay wadataa maantana oo jumlada khabar marka ay dhacdo waxaa shardi ahaa raabid waa inay wadato damiir ku rabdinayo jumladani khabar mubtadaha ay khabarka ka tahay waa inay wadataa shardi ahayd sidoo kale jumlada nactiga noqotay mancuudka ee damiir ku xirayaa waa inay wadato shardi labaad wey shardi saddexaad jumladani waa inaan usan ku soo dhowaanin macna alinshaa jumladu waa inay khabariyatun tahay ee macnaheeda insha waa inuusan meelaha ka soo dhowaanin saddexdaa shardi ayaa loo shartay saddexda shardi shardiga hore waxa weeyaan jumladu waa in ay tahay khabaee jumlada jumlada ismiga nactiga ay ka tahay nakira waa inuu yahay lafdan wa macnan labadaba waa inuu nakiro ka yahay ama lafdan macrifadaa ha ka noqdo haddii uu doonee macnan waa inuu nakiro ka yahay macnana waa inuu nakiro ka yahay waxaa loo jeedaa aljinsiye ah haddii lagu macrifeeyo caamnimuu faa'iidaynayaayoo caamnimadaasi macna nakiro ayuu iska noqonaya ilaa shay gaar ahaaneed kuga dhacaye markaana nacti way ka noqon karta oo mancuudka waa inuu nakiro yahay shardigu jumlada damiir rabdinaya waa inay wadataa shardi labaad shardi saddexaad jumlada waa inay khabariye tahay ee insha wax la yidhahda waa inuusan kusoo dhowaanin jumla inshaa'iye ah nacti in ay noqotay wax moodsiiya haddii uu soo arooro qool baa meesha lagu qadarayaa buu yidhi qoolkaasaa nacti ah jumladan inshaa'iyadana qoolkaasi ayay macmuul u tahay sida jaa-uu bimadqin hal ra'aytadiibu qad xataa idaa xataa idaa janna dalaamu wakhtalat jaa-uu bimadqin hal ra'aytadiibu qad ayaa baytu shacira xataa idaa janna dalaamu mugdigii markuu madoobaaday oo wakhtalada uu isku darsamay jaa-uu waxay la yimaadeen nimanka bimadqin barax bay la yimaadeen biyo iyo calal isku daray hal ra'ayta dibu qad baa nacti way oo madqiga inay nacti ka tahay madqiga oo hal ra'ayta adigu ma aragtay addi'ba yay weligaa ma aragtay qadu weliga yacnii yayga midibkiisoo kale caano lahay keena waayo biyihii ay ka bateen oo iska madoobaadayba marka hal ra'ayta dibu waa jumla inshaa istifhaam baa ku jira weliba talabiya weeyaan jumlada jumladan dalabiyada a nacti ma noqon kartee qool ayaa loo qadaraya jaa-uu bimadqin barax bay la yimaadeen baraxa oo maquulin fiihi loo dhahayo hal ra'aytadiibu qadu sida ayuu u jeedaa wa nacatuu waxay ku nactiyeeyeen munakaran ismi la nakireeye bijumlatin jumlaay ku nactiyeeyeen fa ucdiyat jumlada waxaa la siiye maa wixii ucdiyatu jumlada la siiye ucdiyat jumlada la siiye humaaga khabaran xalay khabarta wamnacdil hunaa halkani iqaaca daati alabi jumladii dalabka uu saaxiibka ahayd dicitaankeeda ay nactinimo dhacdaadid wain atat haddii ay timaadana faadmir ilqawla faadmir qari meesha ka xadaf alqawla qowl ka xadaf tusib xaqa nasiibi haddii aada sida yeesho wanacatuu bimasdarin kaiira faltazamu lifraada watarkiira wanacatuu way ku nactiyeeyeen bimasdarin masder bay ku nactiyeeyeen kaiiran sida faraha badan nactan kaiiran faltazamuu way laazimeen alifraada mufradnimo iyo watadkiira mudakarnimay u laazimeen yacni wuxuu leeyahay nacti masder inuu nacti noqdaa qiyaas ma aha waayo masderka wasfi ma aha wasfi baana la doonayaa masder inuu nacti noqdo masderka mushtaqun minhu baa la yidhaahdaa ee mushtaq ma aha masder inuu nacti noqdaa qiyaas ma aha sida masder xaalo inuu noqdaaba ayna qiyaas u ahayn yuusan qiyaas ahaanine masder nactinimo waa dhaca sida xaalanimoba uu u dhacayay masderka qiyaas ba yuusan ahaanini masderka xaalo inuu noqdaa way fara badneed masdersa nacti inuu noqdaa ma fara badna way yar tahay waase la arki karaya masder haddii uu nacti noqdo waxaa loo laazimayaa ifraad iyo tadkiir mufrad waa inuu noqdaa mudakarna waa inuu noqdaayoon sidaa laga bedelin mancuudkii tadniye iyo jamac iyo mu'anas midkuu doonaaba ha noqdee oo waxaad leedahay jaa rajulun cadlun jaa rajulaani cadlun raaytu jaa rijaalun cadlun jaat imra'atun cadlun cadligaasi jamacnima iyo tasniyanima waa bedelaysid iyo ta'niisnima ifraad iyo tadkiir ayaa loo laasimayaa sidaa ayuu jeeda wanacatuu waxay ku nactiyeeyeen bimasdarin masdar bay ku nactiyeeyeen kaiiran si fara badan faltazamuu waxay laazimeen alifraada mufradnimo iyo watadkiira mudakarnimay u laazimeen wanactu gayri waaxidin ida khtalaf facaaifa fariqhu laa ida talaf wanactu gayri waaxidin waaxid keyrkii nactigii ida ikhtalafa marka uu iskhilaafa fafariqhu ku kala gee caaifan xaalaa tahay mid cadfaya kala gee laa idaa talafa hadduu isu dulmaha ha kala geyni yani wuxuu leeyahay laba ismi ayaad nactiyaysa oo mid walba nacti baad u samaysay labadaa ismi labada ismi labada nactiyeed u kala samaysay haddii ay iswaafaqsan yihiin labada labada nacti baa iswaafaqsan xagga macnaha iyo xagga icraabkay iska waafaqsan yihiin waxaa wanaagsan in la isku daro oo waxaa tidhi jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar way yimaadeen kariimaani baad rabtaa inaad ku sifayso alkariimu alkariimu inaad tidhaahdaa ma banaane waa inaad isku dartaayo alkariimaani tidhahdaa isku tasniyaysaa waxaa lamid ah jaa zaydani alkarimaani jaa zayduna alkariimuuna sidaa inaad tidhaahdaa waajiba inaad kala farqisaana ma banaana waa haddii nacti labada ismi ee la nactiyaynayaa labada nacti ay iswaafaqaan xagga icraabka iyo xagga lafdiga haddii ay iska waafaqaan haddii ay iskhilaafaan bal ka waran labada nacti oo kariimi oo bakiil weey in la kala qaadaa waa laazim marka la kala qaadayana laba dariiqa midunbaa la samayni mancuus walba nactigii in la daba dhigo oo la yidhaahdo jaa zaydun albakiilu wa camrun alkariimu sidaa in la yidhahdaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan labada mancuut intan la isku xijisiiyo labada nacti in dib loo dhigo oo mancuudka u dambe nactigii lagu xijisiiyo oo la yidhaahdo jaa zaydun wa camrun alkariimu walbakiilu sidaa in la yidhaahdana way bannaan tahay sidaa dambuna musanifka sheegay waa haddii labada ismi xagga icraabka iyo xagga lafdiga labadaba ay iska waafaqaan labada nacti waa la isku daraya haddii ay miduun isku garamaraanna in la kala qaadaa waajiba waxaa lam muxuu ahaa haddii ay isku waafaqaan xagga icraabka ay iska waafaqeen xagga macnaha ay isku khilaafeen waa taa hadeer haddeer aan miaalinayn waxaa lamid ah xagga icraabka haddii ay isku khilaafaan xagga lafdigaba ha isku waafaqaan haddii ay doonaane xagga icraabka haddii ay isku waafaqaan waxaan wadaa xagga icraabka haddii ay isku isku khilaafaan in la isku daraa ma banaana ilaa qaطci wax la yidhaahdo in la sameeyo mooye oo waxaa tiri darab daraba zaydun camran zayd oo faacila iyo camar oo mafcuula ayaa doonaya inaad nactiyayso kariim baadna doonaya inaad ku nactiyayso isku daritaan ma banaana ee waa inaad tidhaahdaa daraba zaydun alkariimu camran alkariima waxaa kaloo bannaan qaطci inaad samayso alkariimaani inaad tirado mubtada u qadarto ama alkariimayni ficli nasbiya aad u qadartaa way bannaan tahay waka wa nactu hayri waaxidin mufrad heyrkii nactigii ida اkhtalafa marka uu iskhilaafo fafariq kala gee hu nactigaa kala gee caaطifan xaalaa tahay mid isku cadfaya laa idaa talafa hadduu isu dulmo isku macno iyo isku icraab noqdaa maya ha kala geynina isku dar wanacta macmuulay waxiiday macanan وcml aطبع بغayri اsتثنا ونacta macmuulay وaطبع raaci nacta macmuulay caamilayni laba caamil labadooda macmuul nactigi labada caamiloo waxiiday macna وacamalin xagga macnaha iyo xagga camalka ka keliyoobay iطbaaci bغayri اstinaain soo reebid la'aan halkana wuxuu ka hadlayaa laba caamil ayaa laba macmuul ku kala camal falay labadii macmuul ayaa waxaa la doonayaa in la nactiyeeyo labadaa nacti in laisku daraaba bannaan tahay waa laba caamil ayaa laba ismi ku kala camal falay labadii ismi baa la doonay in la nactiyeeyo labadii nacti in la isku daro la isku tasniyeeyo ama la isku jamciyaama bannaan tahay waxaa loo kala qaadayaa labada caamil ee labada ismi ee mancuudka ku kala camal falayo labada caamil haddii ay isku macno noqdaan camalkana isku mid uu yahay oo isku si ugu camalfalayaan labada ismi ee mancuudka ah labada nacti waa la isku dari karayaa dhib ma leh miaalku waxa weeyaan xadadtu zaydan wa kallamtu camran camran iyo zaydan ayaa la doonayaa in la nactiyeeyo oo nacti loo sameeyo zaydan waa nasbisan yahay camarna waa nasbisan yahay oo xagga camalka way iswaafaqeen oo waa laba mafcuulu bihi labada caamil ee ku kala camalfalayana macnaha way iska waafaqeen oo xadase iyo kallamo waa la hadal labaduba waa isku macno mar hadday macnaha sidaa isaga waafaqaan camalfalka labada mancuus ay ku kala camalfalayaanna ay iswaafaqaan oo xadadtu zaydan wa kallamtu camran ay noqoto alkariimayni dhaho ka wada nactiyo ee nasbada ka raaci way bannaan tahay waxaa la mid ahay jaaa zaydun wa ataa camrun jaaa zaydun zayd waa yimid wa ataa camru camarna waa yimid oo mid walba rafcu ugu camalfalay labada ficlina waa isku macno alkariimaani dhahoo muxuu ahaa rafca kaga nactiya way bannaan tahay labadaa mid uun haddii ay isku khilaafaan labada caamil macnihii bay isku khilaafeenoo jaaa zaydun wadahaba camrun wey faacilnimay ugu wada camalfalayaan laakiin macnihii baa kala bedelan maye macnahaba isku mid ha noqdaan haddii ay doonaane icraabkii bay isku khilaafeenoo midna faacilnimu u rafciye midna mafcuulb mafcuulu bihinimu u nasbiyey in la isku daraa ma banaana mid walba nactigii waa in la daba dhigaa waka wa nacta macmuulay waxiiday macnan wacamalin wa atbic waa nactada mafcuul muqadama atbic raaci ninyahow nacta macmuulay caamilayni laba caamil labadooda macmuul nactigii labada caamiloo waxiiday macnan wa camalin xagga camalka iyo xagga macnahaba ka keliyoobo isku macno iyo isku camal ah raaci bigayri istinaa'in soo reebitaan la'aanti raaci wallahu aclam sala allahu alayh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن عوت كثرت وغسلت مفتقرا لذكرهن أتبعت وضع أتبع يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع أو انسب إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا ليظهر وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلة واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمعا أجمعا أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعوا أجمعون ثم جمعوا وإن نعوط وإن كثرت هدي أي بضت نعوط نعتيال كثرت هدي أي بضت والحال قتل أي كحفت مفتقرا من أباها لذكرهن شيدو أتبعت ولا راعيني هل كان يوحو كعضل يا مصنفك halkii mancuut nactiyaal badan inuu yeeshaa waa bannaan tahay waana la ogol yahay nucuuddaa faraha badan mancuudka haddii uu u baahan yahay oo la-aantooda mancuudka lababa garanayo in la wada raaciyaa waajiba in laga goyaana ma bannaana misaalkana waxaa weeyaan jaa'a zaydun alcaalimu alfaqiihu alshaaciru afar zayd ayaa magaalada jooga jaa'a zaydun marka la yidhaahdo afar zayd ayaa magaalada joogaaye jaa'a zaydun marka la yidhaahdo midka aad ku wada la garan maayo alcaalimu marka aad tidhaahdo mid baa jaahila saddexna waa culama saddexdaa midka aad ku wadaan weli caddayn ashaaciru marka aad tidhaahdo saddexdaasi mid baan gabyinee labada kale way gabaydaa ee labadaa kale midkaad ku wadaan caddayn alcaaqilu marka aad tidhaahdo kii maqsuudka ahaa ee loo jeeda ayaa muuqanayaa kii kalena waa haraya mancuudkaasi nucuudaasi waa u wada baahan yahay in laga gooyaa ma bannaan hadduu ka wada kaaftooma in laga gooyo iyo in la wada raaciyo iyo in bacdi laga gooyo bacdi la raaciyaa bannaan nucuuddu waa haddii ay badan tahay hal hadduu yahay lafteeda waa la mid oo hal nacti keli haddii uu yahay nactiga haddii uu u baahan yahay in laga gooyo ma bannaana wa in kahurat haddii ay badato nucuutu nactiyaala haddii ay bataan walxaal qatalad ay ku xigaan muftaqiran mid u baahan lidikrihinna sheegidooda ugu baahan ay ku xigaan utbicaata waa la raacinayo in laga gooyo ma bannaano waqdaca witbicin yakun mucayanan biduunihaa aw bacdaha qdac muclinan waqdaca gooso aw itbica ma raaci in yakun mancuud haddii uu yahay weeyaan mucayanan mid caynoobayoo la garanayo biduunihaa nucuuda la'aanteeda lagu garani aw iqdaac bacdahaa ama qaarkeeda gooso muclinan xaalaa tahay mid caddaynayo muujinayo yacnii wuxuu leeyahay nucuuddii faraha badnayd haddii uu wada baahan yahay waa soo sheegno in la wada raaciyaa waajiba bacdi ayuu u baahan yahay bacdina waa ka kaaftoomaa yacnii nucuudan faraha badan bacdi buu ku caynoobayaa bacdina wuu ka kaaftoomaa bacdiga uu ku caynoobayo in la raaciyaa waajib ah jaa'a zaydun alcaalimu laba zayd ayaa magaalada joogta mid jaahil weeyaan midna caalim weeye jaa'a zaydun marka aad tidhaahda kan loo jeeda lama garanayo alcaalimu inaad raacisaa waajib weeye nactiga labaad maadaama aan loo baahnayn laba dariiqa ayaa kugu bannaan inaad raacisaa waa ku bannaan tahay alcaalimu alcaaqilu inaad tidhaahdo raacisaa way ku bannaan tahay inaad ka goosataana way ku bannaan tahay oo alcaaqila aad tidhaahdo ficli maxduufe aad ku nasbiso musanifkaaba keeni doonaaye waka haddii uu bacdi u baahan yahay bacdina ka ka kaaftoomaa waa sidaas bacdiga uu u baahan yahay waa la raacini bacdiga uu ka kaaftoomaana in la raaciyaana way bannaan tahay in laga gooyaana way bannaan tahay bishardi bacdiga la raacinaya waa in la hormariya oo mancuudka lagu xijisiyaa bacdiga kalena la dambaysiyaa hadduu ka wada kaaftoomo lafteeda oo mancuudka nacuudoo idin uu ka kaaftooma dhammaan in laga wada gooyaa bannaan dhammaan in la wada raaciyaana way bannaan tahay bacdi in laga gooyo bacdi la raaciyaana way bannaan tahay bishardi bacdiga la raacinaya waa in la hormariyaa waqdaca goosoo aw itbic ama raaci in yakun haddii uu yahay mancuudka mucayanan mid caynoobayo bibacdihaa qaarkeed biduuniha nucuuda la'aanteeda ayuu ku caynoobaya uma wabaahna ow bacdi haqdaca muclinan ama ow bacda haqdaca labadaba waa la sheega ow bacdahaa haddii la yidhaahdo iqdacda mafcuul u qaadanay iqdaca goosoo bacdahaa qaarkeeda muclinan xaalaa tahay mid muujinaya on qarinaya ow bacdihaa haddii la yidhaahdo duunka ayuu ku cadfan yahay biduunihaa qaarkeeduu ku caynoobaya ow bacdihaa ama qaarkeeda ayuu ku yuu ku caynoobaya biduunihaa nucuuda la'aanteeda ayuu caynoobaya ow bacdihaa ama nucuuda qaarkeeduu ku caynoobaya iqdaca gooso qaarka kaluusan ku caynoobaya mucayinan muclinan xalaa tahay mid mid muujisanayo warfaca u insib inqadacta mudmiran mubtada'an ow naasiban lan yadharaa warfac rafci aw insib ama nasbi inqadacta haddii aada goosato weeyaane mudminan xaalaad tahay mid qarinayo mubtada'an mubtada qarinayo ow naasiban ama mid wax nasbiyaad qarini naasibka iyo mubtadaha oo la yadharaa aan daahiraynin yacni wuxuu leeyahay nactigaa haddii aada goosato waxaa loo goosanayaa rafca iyo nasba labada ayaa loo goosanay macnaha mancuudka haddii uu marfuuc yahay nactiga nasbe in loo goostaa bannaan mancuudka haddii uu mansuub yahayna rafca in loo goosta ayaa bannaan mancuudka majruur haddii uu yahay ay jaran yahay nactiga rafca iyo nasbe midka la doonaa loo goosanaya marka rafca loo goosto oo nactiga la rafciyo waxaa rafcinayaa mubtada waajibulxadafa mubtada ayaa meesha ka xadfan mubtadahana waajibulxadaf weeyaanoo mawaadicii mubtadaha la xadfaya ayuu ka mid yahay laa siyamaa zaydun wasaqyan laka famaa bikum min nicmatin fahaaka wa nactulmaqtuuci nactigii la goosta weeyaane haddii la nasbiyaana ficli maxduuf ayaa lagu nasbinaya ficligaana waajibulxadaf weeyaan oo acnii iyo wax lamida ama amdaxu iyo adumu iyo waxaasi ayaa lagu nasbinaya waajibulxadafna weeye sidaa ayuu u wadaa musanifka wuu iska ilaaqay ilaaqana ma ahe markaa waajibulxadafka uu noqonayaa waxa weeyaan nactiga hadduusan u soo aroorin tawdiixu macrifatin aw takhsiisu nakiratin nakire in lagu khasiso ama macrifo lagu caddeeyo hadduusan usoo aroorin weyn hadduu nakire in takhsiiskeeda usoo arooro ama macrifo tawdiixinteeda iyo caddaynteeda usoo arooro waxba qadciga laazim ahay mubtadaha iyo naasibka labadaba in la sheegaa bannaa wa rafaca rafci aw insib ama nasbi mafcuulkii baa xadfan kii la goostay rafci ama nasbi inqadacta haddii aada goosato weeyaane mudmiran xaalaad tahay mid qarinaya mubtada'an mubtada ayaad qarini aw naasiban ama mid wax nasbiya ayaad qarini mubtadaha iyo naasibka oo la yadharaa aan daahiri karayninoo waajibulxadafa wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nnacti yaqiil wama aladii shayga cuqila la gartay min almancuuti wannacti mancuut iyo nacti xaal uu ka mid yahay yajuusu waxaa bannaan xadfuhu xadafkii waa bannaan yahay wayaqilu fi nacti nactiguu ku yar yahay yacni wuxuu leeyahay nactiga iyo mancuudka mid kasta oo deliil loo helo in la xadfo ayaa bannaan oo mancuudka deliil haddii loo helo ta la iska xadfo nactiga meesha mancuudka in la dhigaa bannaan nactiga haddii deliil loo helaana in la iska xadfaa bannaan labadaba haddii deliil loo wada helaana in la xadfaaba bannaan labadaba dabada laga maraa bannaan laa yamuutu fiiha walaa yaxya walaa yaxyaa xayaatan naaficatan xayaatan oo mancuuta iyo naaficatan oo nactigii ayaa wada xadfan sidaa in loo wada xadfaa suurowdaa haddii labadaba deliil loo helo mid gaar ahaaneed deliil haddii loo helaana kaa gaar ahaaneed in la xadfaa bannaan mancuudka marka la xadfayo nactigana la baaqi yeelayo laba shardi mid un waa in la hayo deliilka maci horta deliil in la hayaa shardi weeyaan deliilkaa maci laba shardi oo kale mid un waa in la hayo labadaa shardi waxa weeyaan nactiga la baaqi yeele caamilkii mancuudka ku camalfali jira si toose waa inuu ugu camalfali karo oo waa inuu yahay ismi rafca iyo nasbe iyo khafda ay ka suurooyin jumlo waa inuusan ahayn ama shibhuljumlo waa inuusan ahayn ayaa loo jeedaa ee garo kow shardigaa haddii la waayo oo nactigii wuxuu noqon waayey ismi caamilkasi toose ula ma- mubaashari karo waa inuu noqdaa mancuudka la xadfay bacdu ismin majruurin bimin ow fi ismi min lagu jaray ama fii lagu jaray qayb ka mida waa inuu yahay waa la xadfay mancuudka labadaa shardi midu waa in la hayaa man- mancuudka marka la xadfayo labadaa shardi shardiga hore waxa weeyaan nactiga mubaasharat laadaat waa inay la waa inay ka suuroobi aadaadka toos inay ula baashiraan an icmala saabiqaatin oo kale an icmala saabiqaatin saabiqaatin waa mancuudka nactigii baana ka waa nacti baan ujeedaa mancuudkii baa xadfan oo mancuudku wuxuu noqon lahaa an icmal duruucan duruuc samee duruucda oo saabiqaatin waasic oo waaweyn saabiqaatin nacti weeyaane mancuudkii baa la xadfay shardigiina waa la hayaayo icmal saabiqaati mafcuulnimo toos bay ugu camal fali karta haddii ay suuroobi weydo sidaas oo mancuudka la xadfay nactigiisa la baadiyeelo waa jumla mar hadduu jumlo ama shibhuljumlo nactiga noqdaa mancuudka la xadfay bacdu ismin majruurin bimin ow fi waa inuu noqdaa minaa dacana wa minaa aqaama waa inay arrintu tahay minaa annaga ayuu naga mid yahay dacana fariiqun koox kooxda oo dacana nagaaday ee guuraan ujeedaa waminaa aqaama koox n nagaatayna waa naga mid minaa dacana wa minaa aqaama oo kale waa inuu yahay oo dacana iyo aqaama jumladaa waa naacti mancuud ayaa ka cadfan mancuudkaasaana mubtada aha fariiqun dacana wa fariiqun aqaama ayuu ahaan lahaa fariiqa la xadfee mancuudka ah bacdu ismin majruurin bimin weeyaan oo minaa qolada aada leedahay eed minta ku jari waxa nagaanaya ama guuraya iyo qoladaasay ka mid yihiin sidaa ayaa shardi labadaa shardi haddii la waayo xadafku ma banaanaanayo ka wama ladii shaygii cuqila la garto min almancuuti mancuud xaal uu ka mid yahay iyo wanacti nacti xaal uu ka mid yahay yajuusu waxaa bannaan xadfuhu xadafkii ayaa bannaan wayaqilu xadafkaa wuxuu ku yar yahay fi nacti nactiga waa ku yar yahay mancuudku ku badan yahay xadafka atawkiidu hada maxalu binafsi aw bilcayni lismu ukida maca damiirin طaabaqa almuؤakada wajmachumaa biafculin in taabica ma laysa waaxida an takun mutabican ukida alsmu ismi ukida waa la adkeeyey binafsi aw bilcayni naf ama cayn ayaa lagu adkeeyey maca damiirin damiir micii xaal ay yihiin ayaana lagu adkeeyey damiirka oo daabaqa waafaqaya almu'akada kan la adkaynaya waafaqayo wa jamaca ku jamci humaa naf iyo cayn waxaad ku jamcisaa biafculin wazakaa in tabicaa haddii ay raacaan weeyaan maa shay laysa aan ahayn waaxidan mufrad takun waxaad ahaani mutabican mid carabtii hore raacay ayaad noqonaya halkani wuxuu ka bilaabayaa tawaabicda kii labaad nacti ayaan ka soo baxnay tawkiid weeyaan kan labaad tawkiidka laba qayb ayuu u qaybsamaa tawkiid lafdi ah iyo tawkiid macnawi ah labadaba musanifka baabkan ayuu ku wada sheegay lafdiguu dambaysiiyeyoo macnawigii ayuu soo hormariyey tawkiidka macnawiga la yidhaahdaa alfaad macluumee lagu laisla yaqaano ayuu ku imaanayaa maqsad gaar ahaaneedoo macluumeyna waa ku imaanaya alfaadda uu ku imaanaya waa nafsun caynun kullun jamiicun kilaa iyo kiltaa iyo ajmac iyo caama alfaadaasu ku yimaadaa tawaabicuu ajmaca iyo qole la yidhaahdana way jiraan maqsad gaar ahaaneedna waa u imaanayaayoo naf iyo cayn lirafci tawahumi lmajaaz wax la yidhaahdo ama lirafci tawahumi tawahumi lmudaaf mudaaf la maleeye la tawahume ama majaaz la maleeyey oo la tawahume ayaa lagu eryayaa jaa zaydun baa tiri zayd baa yimid lafdigaa wuxuu ku cad yahay zayd inuu yimid waxaase muxtamil noqon karaa muxtamal weliba da'iilna ha noqdo hadduu doono waxaa muctama muxtamal noqon karaya zayd mu uusan imaanine waxaa yimid warkii wiilkii risaaladii waxyaabaha in loo jeedana way dhici karta oo arrintu ay ahayd jaaa gulaamu zaydin ama jaaa risaalatu zaydin ama jaaa khabaru zaydin khabarkii iyo wixii faacilka ahaa ayaad iska xadaftay oo mudaafu ilayhigii zaydka ahaa ayaad meesha ma mudaaf ka dhigtay sidaa ayaa la tawahumi karaya la malayn karaya tawahumkaasaa lagu eryayaa war maye nafsuhu zayd naftiisaa yimid kaa waxaa la yidhaahdaa majaazun bilxadfi majaaz la yidhaahdo ayaa la tawahumay majaazun fi lisnaad majaaz la yidhaahda in la tawahumaana waa laga yaabaa sida hazama alamiiru aljunda baa tiri hazama alamiiru amiirkii wuxuu jebiyey aljunda ciidankii isagaa jebiyey lafdigaa waxaa lagu yaqaanaa majaaz isnaadi ah inuu ku sugan yahay oo waxaa wax jebiyey ciidanka weeyaane maj ma ahan muxuu ahaa meliga ma ahan meliga wax mel hazama alamiiru amiirka ma ahan waxa wax jebiyaa haalib amiirka amarkiisaa lagu jebiyey maadaama amarkii lagu jebiyey ayaa la isaga tiiriyaa sidaa ayaa la yaqaanay maanta se adigu waxaa u wadaa amiirka laftiisiibaa dagaalamay oo jebiyey ciidankii mar haddii aad sida ku wado nafsuhu baad ku tawkiidinayayo majaazgaas isnaadka majaaz majaazul isnaadka la tawahumay ayaad meesha ku eriyay naf iyo cayn waxay u sugnaadeen lirafci tawahumi lmajaaz majaazgaa ha noqdo majaazu majaazulxadfi ha noqdo oo mudaaf meesha ka xadfanaa ha noqdo yacni mudaaf meesha ka xadfan oo la tawahumay ha noqdo ama majaazun fi lisnaad majaaz isnaad ku sugan oo la tawahumay ha noqdo labadaas ayaa lagu eryayaa waa naf iyo cayn kullun iyo kilaa iyo kiltaana waxaa lagu eryayaa oo qasadka loo keenaa waxay tahay lirafci tawahumi cadami shumuul inaan waxaan dhammaan loo qasdaynina bacdi looga jeeda laakiin lafdiga caam ahaan la iska cabiray malayntii la malayn lahaa ayaa lagu eryayaa qasadka loo keenaa labadaa mid un weeyaan nafyo cayn marka lagu tawkiidinayo isla markaana lirafci tawahumi lmajaazay u sugan yihiin waxaa laazima damiir in loo idaafeeyo oo nafsuhu caynuhu la yidhaahdo waxaa la tawkiidinayaa haddii uu muhanno yahay ama jamac uu noqdo nafyo cayn waa in la jamciyaayo calaa wasni afculin waa in lagu jamciyaa oo anfusuhumaa acyunuhumaa anfusuhum acyunuhum waa in la yidhaahdaa haddii uu yahay waxaa la tawkiidinaya mufradna waa in la ifraadiyaayo nafsuhu caynuhu la yidhaahdo waka ukida waa la akiday naf iyo cayn in laisraaciyaa bannaan oo jaa'a zaydu nafsuhu caynuhu la yidhaahdo mid walba gaar ahaantii in loogu tawkiidiyaana way bannaan tahay haddii la israacinaya nafta in la horumariyaa waajiba caybna la dambaysiiyo ba zaa'ide in isaga jaraa way suuroobi karta waa jaa-is in la yidhaahdaa jaa'a zaydun binafsihi bicaynihi in la yidhaahdaana way bannaan tahay binafsi alismu ismi ukida waa la akiday binafsi naf ayaa lagu akiday ow bilcayni ama cayn ayaa lagu akiday maca damiirin damiir mici ayaana lagu akiday damiirka oo daabaqa waafaqaya almu'akada kan la adkaynaya waafaqaya wa jamaca jamci humaa naf iyo cayn waxaad ku jamcisaa biafculin wasanka afcul la yidhaahdaa ku jamci intabicaa haddii ay raacaan weeyaan labadaa naf iyo cayn weeye maa shay bay raaceen oy tawkiidiyeen laysa aan ahayn waaxidan mufrad aan ahayn takun waxaad ahaana nin yahow mutabican carabtii hore nin raacaya wakulan idkur fi shumuuli wakiilaa kilta jamiican bidamiiri muusalan wadkur kulan lafdiga kulan ee sheeg fi shumuuli hadal jamcinna u sheeg
cadamulmudaabaqada way bannaan tahay waana sida faraha badan mudaabaqana way bannaan tahay oo mawsuufka in la waafajiyaana way bannaan tahay muxuu ahaa mamnuucna maaha